aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir sidaad sheegtay weli waxaan ku guda jirnaa tabinta gaarka ah ee la xiriirta weerar ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saaka ku qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidan ka tirsan kuwa loogu yeero danab ee uu maraykanku tababaray islamarkaana ajandaha washington ka fuliya dalka soomaaliya weerarka sidaan sheegnay wuxuu ahaa mid aad u culus oo dhowr jihaa laga qaaday rasaasta ayaana mar keliya ka dul shanqartay saldhigyadii halkaas ay ku lahaayeen askarta dowladda federaalka gaar ahaan ee kuwa danab loogu yeero warka cusub ee hadda soo baxay wuxuu yahay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta deegaanka wargaadhi iyo dhammaan saldhigyadii ay halkaasi ku lahayeen ciidanka danab ee uu maraykanku tababaray islamarkaana lagu tiriyo ciidamada sida gaarka u tababaran uguna tababar fiican askarta dowladda federaalk marka laga hadlayo hadda deegaanka si buuxda ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ula wareegay saldhigyadii ciidanka danabna ciidanka mujaahidiinta ayaa ku sugan wararka waxay tilmaamayaan inuu jiro khasaare xoogan oo gaaray askarta dowladda federaalk ee lagu weeraray wargaadhi qaar ka mida meydadka ciidanka danab ayaa daadsan goobihii lagu dagaalamay ee ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab hadda ku sugan yihiin marka warka aan xaqiijin karno waa in deegaanka wargaadhi ay si buuxda ula wareegeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare isugu jira dhimashaya dhaawacna ee weerarkan waa uu ka dhashay qaar ka mida meydadka ciidanka dowladda federaalkna waxay yeelaan goobihii lagu dagaalamay sida wararka aan ku kalsoonaan karna ay tilmaamayaan marka waa weerar kale oo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalk iyo deegaan hor leh oo istraatiiji ah oo ku biiraya ee deegaanada waayadii u dambeysay ay sida buuxda ula wareegeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaan horey u tilmaamnay haashim cabdinaasir wargaadhi ahmiid istaraatiijiyadeed ayuu leeyahay waa deegaan u dhow magaalada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waana deegaan sidaan la socona cadalle iyo deegaanada la midka ahna waa deegaano dhanka xeebta u dhow waxaana halkaasi marta wadadii ka imanaysay magaalada muqdisho ee dhanka xeebta marta islamarkaana gaaraysay ilaa meele ay ka mid yihiin magaalada xardheere oo kale ama ceeldheer oo gobolka galgaduud ka tirsan sidaa darteed waxay ka dhigan tahay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan wargaadi in gurmad ka imaan kara muqdisho oo gaari kara halkaasi aanu jirin sidoo kale waxay ka dhigan tahay in ciidankii ku jabay aadan yabaal ee waayadii u dambeysay laga soo sheegayey qaybo ka mid a galguduud inay ku sugan yihiin oo ay rabaan in dhanka xeebta ay soo maraan masaafo dhan kun iyo shan boqol oo kilomitir ay soo jaraan oo ay soo gaaraan magaalada muqdishona aanay hadda u fududayn inay halkaasi ay soo maraan maadaama jidkii ay galeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
waa mahadsan tahay salmaan inta aada ka bixin weerarkan waxa uu ku soo aaday iyadoo dhowaan laga faramoorijoyey degmada aadan yabaal ciidamada dowladda federaalk halkaas oo ay saldhigyo waaweyn ku lahaayeen saraakiishii ciidankaas hogaaminaysay muqdisho in looga wacay wararku sheegayaan oo isla xisaabtan oo halkaa ka socdo weerar kale culusna saakay wuxuu ku soo aaday in wargaadhi loola wareego marka maxay ka dhigan tahay dowladda federaalk dhabarjab intay la ega lagu yaasi karaa haddi waad mahadsantahay haashim cabdinaasir sidaad sheegtay waayadii u dambeysay magaalada muqdisho waxaa ka soconayay kulamo warbaahintu ay dibadjoog ka tahay oo u dhexeeyey xasan sheekh maxamuud iyo saraakiisha ciidanka dowladda federaalka waxaa looga arrinsanayey fashilkii qaraara ee dowladda federaalka kasoo gaaray la wareegtaankii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe xasan sheekh maxamuud marka wuxuu ku weeraarsanaa tallaabta ay tahay ama habboon inuu qaado wuxuu wararka qaar waxay tilmaamayeen inuu ku fakerayey in jenaraal odawaa yuusuf rage uu xilka ka sambalowsha oo kale uu xilka ka qaado dadka qaar ayaa kula taliyay inay suuragal ahayn warar qaar ayaa tilmaamaya in odawaa yuusuf raage isaguba uu iscasilaad gudbiyey xaaladda aadan jabaal ayaa taagnayd fashilka halkaas ee kasoo gaaray dowladda federaalk ayaana xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu waxay doonayeen in wax un u qarin kara ama u ilaalin kara inta oga hartay haybad ciidannimo hadiiba ay jirto ay leeyihiin ayuu doonayay xasan sheekh maxamuud in uu qaado hadda marka waxay ka dhigan tahay in weerar hor leh oo cusub oo la miisaan dhow ama kaba ahmiyad ahaan aan ka yaraysanaynin aadan yabaal inuu dhacay taa waxay ka dhigan tahay in malafkii aadan yabaal mar kale dib loo dhigo ama la qamciyo ama la isaga tago hadda iyo haddana mashruuc cusub iyo wargaadhisee wax uga dhaceen halkee laga soo galay ciidanka yaa fashilka halkaas ka dhacay qaadanaya in laga niqaasho marka fashil hor leh oo dowladda federaalka gaaray ayay ka dhigan tahay waxaana sii xoogaysan doonaa sida la filayo khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo ciidankeeda sarkaal welibana wuxuu doonayaa ama mas-uul weliba wuxuu doonayaa in isagu uu eedda iska dulqaado oo uu qof kale ku eedo wixii halkaasi ka dhacay waxaan la soconaa aadan yabal waxaa ku sugnaa odawaa yuusuf raage iyo shuute oo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ahaa iyaga ayaa askarta dowladda federaalka mar weliba u sheegi jiray inaanay habboonayn ama ay mamnuuc tahay in furinta hore laga cararo ciddii ka carartana ay la kulmi doonto ciqaab ciidan xabsi ay ka mid tahay xataa ay gaari karto in la dilo iyaga ayaa furinta ka cararay ilaa iyo hadda xasan ninka layidhahda shuute iyo odawaa yuusuf raage kama ay soo muuqan warbaahinta muqdisho markii ay tageen ilaa iyo hadda warbaahinta way ka dhuumanayaan baraha bulshada sawiradooda lama soo dhigo waxay dareemayaan ceeb iyo sumcadaro inay ku gaartay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay degmada aadan ibaal warkii iyagu ku hadlayeen oo ciidanka u sheegayeen cagsigoodan in iyagu ay sameeyeen marka wax sumcad ah oo u haray oo xagga ciidannimada ma jirto ninka la dhaho odawaa yuusuf raage iyo shuute sidaa darteed dadka ka agdhadhow odawaa yuusuf raage oo kale waxaa la tilmaamaya inay kula taliyeen in intii la casili lahaa oo xilka laga qaadi lahaa oo isagu iscasilaad sameeyo oo isagu ku dhawaaqo inuu xilka iska casilay warqadiina gudbiyey kadib markii uu arkay inuusan waxba qaban karin ama uu ku fashilmay waxay dhaantaa in adiga karbaashku kugu duldhaco adiga xilka lagaa qaado sida ay kula taliyaan marka odawaa yuusuf raage ixtimaal ah inuu isaga iscasilo xitaa way taagan tahay sambalolsha laftigiisa ayaa wararku waxay tilmaamayaan in xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu bedelo oo xilka ka eriyo oo ka qaado kadib markii lagu eedeeyey inuu ku fashilmay helitaanka xogaha sirdoon ee ku aadan abaabulka ciidan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sidaan la soconno hashim marka weerar noocana uu dhacayo waxaa ka horeeya abaabul iyo xashidin iyo in ciidanku isku diyaariyo weerar noocana inuu qaado marka sirdoonka dowladda federaalka ee caskariga iyo kan caadiga ahba waxaa muuqata inay heli waayeen xogaha la xiriira ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo diyaargarowga ay u diyaargaroobayaan weerarada ay qaadayaan marka sambalolsha laftigiisa laftigiisa waxaa la filayaa in xilka laga qaado ayaa wararka qaar ay tilmaamayaan inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn marka weerarka saaka wargaadhi ka dhacay wuxuu noqonayaa in culeys horleh uu ku yimid xafiiska xasan sheekh maxamuud melef horlena uu soo xaroonayo oo ka adag kii hore la xiriiray aadan yabaal ama ka dabadhow sida la dhihi karo waxaana ay ka dhigan tahay fashil hor leh oo gaaray istaraatiijiyadda ciidan ee dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana u muuqata mid aad u feejigan islamarkaana u degdeg badan marka laga hadlayo surcada weerarada dhacaya goobaha la beegsanayo xildiyada ay kusoo aadayaan waayadii u dambeysay waxaan la soconnaa in xasan sheekh maxamuud uu isku dayayey in reer galbeedka iyo dowladaha taageera duulaanka soomaaliya uu ka dhaadhiciyo in in ay sii wadaan taageerada ciidanka shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya ilaa hadda wax war ah oo rasmi a lama siinin laakiin reer galbeedku waxay si rasmi a u sheegeen in aan la sii wadi karin taageerada ciidanka shisheeyaha ee soomaaliya jooga lianno waxay doonayaan in mashruucu uu noqdo projecti ama wax wakhti ku xiran oo la dhihi karo sanad hebel bil hebel intaas ilaa haddana ma muuqato si ka duwan in howlgalka osom loogu magacdaray in lasoo afjaro sanadka marka uu dhammaado halkii ahayd oo filashadu ay ahayd xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro horle sii wada deegaano istraatiijiya horle ay la wareegtay marka waxay ka dhigan tahay wararka saaka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wargaadhi ku qaadeen fashil horle oo gaaray dowladda federaalka